wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ka daafurtay tababarka marwo caafimaad waxaana ka faa'iidaysanaya afartan iyo shan haween ah oo laga soo kala xulay xaafadaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose munaasabadda daafurka ayaa waxaa ka qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland mudane maxamed xuseen maxamed agaasimaha waaxda qorshaynta ahna madaxa mashruuca marwo caafimaad iskuduwaha caafimaadka gobolka jubbada hoose iyo haweenka loo soo xushay barnaamijkan mudane maxamed xuseen maxamed oo furay tababarka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la helo haween u tababaran bixinta adeegyada caafimaadka heer bulsho wuxuuna hoosta ka xariiqay in barnaamijkan uu yahay mid laga maarmaan u ah kobcinta adeegyada caafimaad ee hoos yimaada wasaaradda islamarkaana wax weyn ka tari doona helitaanka adeeg caafimaad oo dumar badan gaara kaasi oy gaarsiin doonaan dumarkani loo qabtay tababarka marka halkan waxa loo fadhiya waxa weeye barnaamijka lagu taabigelinaya tayada gabdhaha ka shaqeyn doona mashruucaas kana shaqeyn doonaa xaafadaha iyo u adeegi doonaa bulshada marka afartan iyo shanta casho halkan aad joogeysaan waxaa laydinka baahan yahay inaad horta sabar muujisaan waayo waxaa laga yaabaa in qofka afartan casho iyo shan casho inuu meel kusoo lalaabto inay ku cuslaataa laga yaabaa laakiin hadafka laga leeyahay in afartan iyo shantaas casho la fadhiya wixii loo waqtiyeeyey oo loogu qoray in afartan iyo shan casho halkan la joogo waxawey waxaad garan kartaan ahamiyadda uu leeyahay tradingkaas afartan iyo shantaas casho socona waxaa ka horeysay afartan iyo shan casho kale oo tababar lidiin siiyo soomaaya afartan iyo shantii casho ee horo iyo afartan iyo shantan casho hadda lidin tababari doono waxa weeye waxaa la raba waxaa weeye in adeeg hufan taya leh inuu gaaro bulshadii loo adeegayo waxa weeye dadka loo adeegayo waa dad waxaa la dhihi jiray bulshada qeybaheeda ugu nugul ka mid ah hooyada iyo dhalaanka markii la dhaha waa dareemi kartaa miisaaniyadda iyo culeyska bulshada ugu fadhiyaan waa dareemi kartaa marka waxa la raba waxa weeye in aada si dhab ah u qaadataan aada u dhabar adeegtaan in aqoon iyo cilmi aada ka kororsataan maclimiinta tababarka bixinaya waxa weeye waa wax muhiim ah waxaan filaya tirada halkan aada ku fadhisaan waad yar tahay aada ayay u yar tahay markii loo barbar dhigo bulshada fursadaha noocan i raadinaya marka haddii ilaahay subxaana wa tacaala adiga ku makaniyo oad fursaddaani heshay waxaa laga rabaa fursaddaani inaad u aragtid fursad dahabiya inay tahay aada ka faa'idaysatid